kulanti wanaagsan dhegaystayaal hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa dhowaan ka dhigay in tirada dadka wajahaya gaajada daran ee ka jirta geeska afrika ay gaari doonto labaatan milyan oo ruux marka la gaaro bisha sebteembar ee sannadkan soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu daran ee ay ka jirto abaarta ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada iyo gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa toddobaadkii hore sheegay in dad ka badan lix milyan oo ruux ay saamaysay abaarta ka jirta soomaaliya wuxuu kaloo sheegay in ku dhowaad saddex boqol oo kun oo ruux oo soomaali ah ay xaaladoodu aad u daran tahay hadda gobollada iyo maamul goboleedyada ee abaarta saamaysay ayaa kala daran marka la isbarbar dhigo toddobaadkan waxaan si gaar ah barnaamijka uga eegi doonaa xaaladda abaarta ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa marti noogu ah oo barnaamijka nagala qaybgelaya wasiirka arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush cabdinaasir marka hore kusoo dhawow barnaamijka aad iyo aad ay umaadsan tahay hay-adda voice of america inaad uma ku raadeen waraysigan adigaa mudan marka hore noo faahfaahay xaaladda abaarta ee gobolka
bismi illahi raxmaan raxiim walaal sidaa la socotid abaarta saameysay dalka soomaaliya oo hadda aada u daran waxay soo jiisanaysa wakti aada u dheer si dadka soomaaliya og yihiin abaaraa dalka ka dhacday labada kun iyo toddobiyo tobankii si fiican loogu gurmaday ilaahayna nagu guuleeyey in dadka soomaaliya aysan baahi u dhimanin abaartaas markii dhamaatay kabacdi ilaa labada kun iyo sagaal iyo tobankii ilaa xilliganna roobabka wa waa ay yaraayeen taasna waxay keentay in adkeysiga bulshada hoos u dhaco wax soo saarka beeraha oo yaraado xoolihii ay baaba-aan abaaraha ay saameysay dadkan wuxuu ahaanta xaalad aada u adag ay gashay marka abaartan ma aha abaar labada kun iyo labaatan labada bilaabat oo abaar ilaa iyo labadii sano ilaa saddexda sano u dambeysay aada usoo jiitamaysay waa garta marka hadda sida ay sheegayaan hay-adaha gargaarka iyo qaramada midoobey iyo dadka ku howlan abaartani muggeeda aada ayuu u wen yahay dad aada u fara badanna waa ay saamaysay sida la sheegayo marka maxaa keenay in aada moodo in uun hadda lagu baraarugay soomaalida dhexdeeda
wallahi sidaa la socota soomaaliya labadii sano u dambeysay waktiga iyo energyga iyo timeka waxaa la geliyay doorasho oo wakti badan arrimahan aad looga mahadleyn laakiin wasaaradaha ku shaqadana arrimaha bini-aadamnimada ha noqoto heer dowlad goboleed dowladda federaalka ilaa xad waa dadaaleynay laakiin ma noqonin iishii weyn oo dalka soomaaliya ka wada hadlaayaan laakiin gurmada waa socday dadaal waa socday laakiin culeyska dalka soomaaliya ilaa labada kun dhamaadkii labada kun iyo labaatanka sanadkii labada kun labaatan iyo kooda ilaa iyo hadda doorashadii dhacday madaxweynaha bisha lasoo dhaafay xooga waxaa la saaray arrimaha doorashada iyo siyaasadda dhinacan habaa waa laga gaadiyey rumacaanta in in arrintaas si fiican loo wajaho waaya marka maamul goboleedka koonfur galbeed oo aad adigu wasiirkii arrimaha gargaarka iyo bani-aadamnimada aad ka tahay maxaan ku qiyaasi karnaa abaarta xooggeeda
wallahi marka abaaraha dib loo fiiriyo taariikhaha dalka abaarihi kasoo dhacay ha noqoto kii sagaashan labadii kii labada kun iyo ko iyo tobankii oo dad badan oo soomaaliya ku dhinteen meelaha aada dadku u baaba-een oo aada u saameysa waa goboladaas koonfur galbeed soomaaliya ha noqdo gobolka shabeellada hoose gobolka baa iyo bakool saddexdaas gobol oo run ahaantii ku caana wax soo saarka laakiin hashee darab sanadii u dambeeyey dagaalada shabaabka abaaraha iyo isbedelka cimilada ku dhacay oo hoosaaba in dad wax soo saarkii oo yaraado goboladaas ay noqdaan dad u nugil abaaraha riboorka u dambeeyey hay-adda f s f s l u iyo fusnet oo hay-adaha soo saara saadaasha iyo aruuriyo xogaha ha noqoto dhinaca nafaqa darada ha noqoto dhinaca cuntiyarada ha noqoto riboorkii maanta ay soo saareenna waxay ku muujiyeen in dalka soomaaliya laba boqol iyo saddex iyo toban kun iyo boqol iyo sideetan qofsood ay qarku u saareen macalul markii la gaaro bisha sebtember dadkaas boqol kiiba konton iyo labo kamid ah waa dad degan mago gobolka shabeellada hoose gobolka bay ama bakool dad tiradooda dhantaha boqol iyo labayo toban kun afar boqol iyo tobantan qof ayaa khatar u saaran maxay ahayd nafaqa daro iyo macluul oo inay u dhintaan gaari khatar ku saaran taasoo boqolkiiba konton iyo labada dadka ay kadi ka digeen hay-adaha efc efsnu iyo fusnet oo arrimahaas ku takasutay marka abaarta inkastoo dalka dhan ay saameysay laakiin si gaar ah meelay u saameysay waxaa kamid a deegaanadaas ku afur galbeed gobolka baay bakool iyo shabeellada hoose waa mahadsan tahay wasiir cabdinaasir caruush dowrka dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo bismillahi raxmaan raxiim magaagay maybel rey cabdulaahi cumar ismaaciil oo ka nool gobolka bakoor gaar ahaan degmada xudur wasiir hadhowaaw muddo koowaad muddo lamaad weli kaweydii fadeeya aragtada ka aadan abaaro guudahaan soomaaliya gaar ahaan gobolka bakool maadaama abaaro bacanjaraan meelo badan oo dhibaato ku jarta gobollada soomaaliya ku jarta gobolladana shaaldoranyiin anaka reer bakool ahaan muddo oo ugu yaraan sagaal sano ah yowna qobotaagna saarnaay oo kor iyo hoosba ee saas daraadiye dowladda soomaaliya si anin aragahayta muoshi ana laakiin aragtadayka aadanka wasiir ahaan ama su'aala adakiinqaba ya may etaa ani oo una waxyaalihii hadda dowladda hadal qaaday ama gobollada ama degmooyinka hataa lanyabohi sada iskuulaadka oo iskuul fiidhinka ah ama abaarihii geerad guddigii abaaro madixada lahayn hataa gobolka bokool mahalka darna gaar ahaan degmada xudur aragtaday oo ka aadan madan su'aala aan keengabo may etaa balaanka oo siinku ka aadan boloha socda oo deegaanadan xudur khaasatan degmada xudur ee yama etaa ni ad walaa ku jara dowladda heje khaasatan ka wasiir ahaan walaa qorsiinku qorshaysan degmada xudur iyo ka warsadaana
cabdulaahi cumar ismaaciil aada u mahadsan tahay su-aashaas ay weydiisay saa og tahay gobolka bakool waxaa saaran culays ka duwan culaysya dalka soomaaliya haysta magaalooyinkiisa gaar ahaan degmooyinka xudur iyo waajib oo shabaabka ay goodoomiyeen oo aan lagu cunto caadi aysan soo geli karin oo dadka si dhibna cuntada akusoo ay kusoo geliyaan taas run ahaantii ummadda soomaaliyeed aada uma ogaan laakiin gobo gobolka bakool culays gaara saaran annaga wasaarad ahaan sidaa la socotid ilaa iyo sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatanka gobolka bakool waxaan siinayna ahamiyad gaar ah gaar ahaan degmooyinka xudur iyo iyo waajib iyo ceel barbe waxaa mararka qaarkood aan ku guuleysanayna inaan diyaarado cunto ku geyno maadaama aanan dhulka caadiga lama sii karin insha allah sanadka lasoo dhaafay labada kun iyo labaatan labadii lacagihiina loogu deeqay oo dowladda federaalka ee bixisana lacagta kusoo aaday afar degmo ayaan u kaydinay degmada qansax dheere diisoor xudur iyo waajib marka markasta degmada gobol xudur iyo waajib iyo ceel barde oo gobolka bakool waxay noo leeyihiin ahmiyad gaar ah insha allah isbuucan diyaarad cunto ah la geeyey insha allah marra beriarity leeyihiin waxaana siinaynaa ahmiyad gaara maadaama xaalado degmooyinka kale aan haysanin oo u gaara ay jiraan aadaa umaadsantaha
adigaa mudan dhegeysto kale ayaan isna jeclahay in aan u yeedho soo dhowow walaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa eliyaas cumar yuusuf waxaa jooga magaalada qabre bayax ee dhulka soomaali galbeed su-aasha aan qaban wasiirka weydiinaya waxay tahay waxaan ognahay abaaruhu muddo badan ayay soo laalaabtaan dhibaatooyin badan baynan keeneen marka abaarta hadda deegaankaas ka jirta macaluul heer macaluul la odhan karo ma gaarsiisan tahay taasi oo keenta in dad u dhintaan abaarahan jira aad baan idiin salaamaya daadiyaha iyo wasiirkaba aada umahadsan tahay abaarta me wakti badanay soo jiitamaysay dadka aada aaday u saameysay dhimashada waa lasoo riboodgariyay laakiin weli ma badna laakiin meel dadka waxay marayaan meesha u dambeysay maraya dadka laakiin ilaa haddii dhimashada lasoo riboodgariyay ilaa dhowr qof baa loo soo sheegay oan rabno inaan xaqii inaan xaqiijino waa yahay waa mahadsantaha wasiir dhegeysto kale ayaan isna jeclahay in aan uga sii gudbo oo aan soo dhoweeyo
magacaygu waa doctor cabdimadiid isfa cali sakiin waxaan ka mid ahay dadka ka shaqeeya maha gargaarka gaar ahaan gobollada baay bakool ka shaqeeya waxaan weydiin lahaa wasiirka wasiir adigoo aada uga warhaya oo aada ula socda xaaladaha ka jira deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan bakool oo ay aada ugu dhufatay abaartii kala mid ah meelaha ugu daran ee ilaa iyo hadda laga soo weriyey macluul sidaynu ku hayno riboodada iyo annaga oo gaarnay goobaha ugu daran aynu ku aragno ka jirta macluul sidee u dhacday in guddigii abaaraha oo adigu aad ka mid ahayd ay soo saareen warbixintoodii ahayd in gobolka bakool aanu ku jirin deegaanada ugu daran tan kale muxuu yahay qorshaha xalka waara ee dowladgoodka koonfur galbeed soomaaliya ay damacsan tahay inay ku wajahdo deegaanadan iyo abaaraha darani ka jiraan bismillahi raxmaan raxiim doctor nuuridiin aadan umahadsantaha su-aashaas weydiiso labada qaybood ah qayb ah in riboortka aan lagu darin bacool prioritiga iyo qayb maxaa la dhahaa maxaa idinkaa qorsheysan waxaa ku hormaraa midda labaada ku hormaraa oo muhiimad gaar a leh annaga gobolka bacool xaaladaha ku ku hareereysan waxay kamid yihiin meelaha dalka soomaaliya ugu daran maadaama goodoon ku jiraan abaartana si daranay u saameysay marka gobolka bacool wuxuu noo leeyahay adeeg gaar ah haddaad dib u fiiriso shaqooyinka wasaaradda qabatana waxaad arkaysaa in waxyaalo badan oo si gaar ah oo degmooyinka kale loo qabanay ka badan loo qabanayo mana aha in degmo la jecel yahay mid aan la jecel lakin marba xaalada jirto ayadoo la qiimeynayo degmooyinka gobolka bacool insha allah sidii marka hore ugu lahaayeen ahmiyad noogu lahaayeen oo intervention badan loogu sameynayo haddana waxay ku jiraan ahmiyadda kuwaayay leeyihiin su-aasha qaybta hore oo ahayd riboorka la gudbiyey in laga reebo bacool arrintaas runaanti waxay ahayd arrin aad baa ugu fudaada dhinaca dadka arrintaas ka hadlay riboortka la gudbiyey waxaan ka hadalna degmo kasta maxay ahayd baahida ka jirtay xaaladeeda gobolka bacoolna wuxuu ku jiray meelaha ugu muhiimsan oo in wax laga qabto u baahan laakiin dadaa shirjira ay qabtay ayagoon xog xog raadinin ayay arrintaas ka hadleen marka gobolka bacool liis laga reebay oo in wax loo qabtana ma jiro markiiba fiimo ahmiidana haddii wuxuu ku jiraa meesha u daran ilaahay horta abaarta ha naga qaado dadka reer bacoolna culeyskaa ka yareeyo
waa taa dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad si toos ah ugala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaan ku eegeynaa abaarta deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana marti noogu ah wasiirka arrimaha gargaarka iyo bini-aadanimada ee maamul goboleedka koonfur galbeed cabdinaasir caruush cabdinaasir dhowaan madaxweyne xasan sheikh ayaa booqashadiisii ugu horeysay ee gudaha soomaaliya ku tegay ee maamul goboleedka koonfur galbeed aada wasiirka ka tahay xeryo ayuu booqday marka maxaa ballanqaad ah oo dhanka dowladda federaalka ah oo uu idin keenay wallahi horta marka kood madaxweyne xasan sheekh maxamed ugu mahadcelinaynaa in maxay ahayd uu booqday degmada baydhabo inuu safarkiisa ores ku tegay sharafay noo tahay haddaan nahay reer koonfur galbeed madaxweynaha waa nin xoogaal ah dalkan yaqaano xaaladihiisa og xaalada jirta iyo dadka si u kala dhibaateysan yahay marka inuu magaalada baydhabo xushay inuu la kulmo dadka barakacayaasha xaaladooda soo arko runahaantii waxweynay usoo kordhisay keliya ma aha koonfur galbeed laakiin soomaaliya xaalada ka jirta inuu indhaha caalamka oo kusoo duwo madaxweynaha wuxuu noo ballan qaaday in uu gelinayo wax kasta oo tabartiisa ah in dadka soomaaliya laga badbaadiyo abaartan laga badbaadiyo ha noqoto inuu dhaqaalaha soomaaliya yaalla in waxay ahayd loo isticmaalo birmadka abaaraha ha noqoto in bulshada caalamka kusoo jeediyo waxaan kaloo aada usoo dhaweynay magacaabista cabdiraxmaan cabdishakuur warsame u magacaabay inuu noqdo ergu gaara oo arrimaha abaaraha taasna waxay muujinaya ahmiyadda madaxweyne xasan sheekh ee u leedahay in abaarta arrinteeda si adag looga looga jawaabo ilahayna noo fuuday insha allah waayahay marka ilaa iyo hadda maxaa idin qabsoomay oo ah dhinaca gargaarka bini-aadanimo ee dadka tabaaleysan dadka maaragtay xaaladooda ay macluusha ku dhowdahay maxaa ilaa iyo hadda aad qabateen oo aad gaarsiiseen inta karaankiina ah wallahi ilaa hadda ilaa labadii sano u dambeysay ayaan waxaa wadnay galmadweyne hay-adaha ka shaqeeya dalka soomaaliya gaar ahaan kuwa koonfur galbeed ka dhawoodayahay inay dadka lacago kaash asiiyaan in meelo qaarkood cunto la geeyo barnaamijka biyo dhaamis ah oo dadka biyo lagu siinayo waxyaalahaas oo dhan waa socdaan laakiin xajmiga abaarta iyo baahida aada u weyn hadda gurmud ka socda islameedka marka waxaa rabnaa in in la dargargeliyo gurmudka la badiyo dadkina hadda waxay bilaabeen baadiyaha inay kasoo barakacaan ay dadka u adkeysa midka laftood aaday u adkeysteen annaga maamul ahaan ma jecli dadka inay noqdaan barakacyaal noqdaan ay guryada kasoo kacaan noloshay kunool yihiin runaantii noogu fiican maaha insha allah ilaahay culeyska noo kor qaado gurmud waa socdaa laakiin aada u yeeryahay waxaan rabaa gurmudkaas ina dardargeliyo insha allah dadka soomaalida ay helaan gurmudkii u baahan yihin laakiin waxaan socda waa wax aad u yar oo aan ku filan baahidkaaga waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursaddiisa siiyo asalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galduwega gobolka mudug wasiirka waxaan weydiinayaa abaarahii u dambeeyey ee soomaaliya sanadihii u dambeeyey dhacayey tobanayadii sano u dambeeyey meelaha aadka looga soo dayriyo oo qayladhaanta xoogale ka timaado oo shacabka badani ay ku rafaadaan koonfur galbeed baa badana kow u ah maxaa koonfur galbeed ku gaar ah baa la dhihi karaayo mar walba ay gobolada kale dalka ay ugu liidataa dhanka abaaraha
aad iyo aada umahadsan tahay su-aashaas ahaantina waa arrin run ahoo jirta gobolada koonfur galbeed bay iyo bakool iyo gobolka shabeellada hoose waa gobolada waxsoosaarka wadanka waa gobola gobolada laga quudin jira dalka soomaaliya waxsoosaarka laga soo saari jiray waana gobolla haddii nabad helaan dadkana inay shaqaystaan loo fasaxo dalka soomaaliya cuntadooda soo saari kara laakiin mashir daro al-shabaab dadka waxay u diideen inay ku deegaanadooda nabad ku deganaadaan deegaanadoodii inay beerahooda beertaan waxay kusoo rogaan canshuur canshuur zaa'ida dhinacaas al-shabaab culeysyada ay saarteen waxay keentay dadka inay shaqayso waayaan iyo dhibaatadii gudaheed isbedelka cimilada roobabka yaraaday waxyaalahaasna waa keeneen marka nasiib daro ayaan dhihi karaa in anagoo ah gobol dalkii dalka gobolladii dalka ugu hodansha ugu qaribsanayo inaan wax soo saarka beeraha xoolaha kalluumeysiga laga helayo in haddana aan nahay dadka ugu nugul abaaraha ay saameynayaan insha allah waa laga bixi doonaa laakiin culeysyo annaga tabarteeda ka baxsan ooma dul saaran ayaa keenaya arrintaas ilaahina naa kor qaado
wasiir cabdinaasir maadaama aad shabaabka soo hadal qaaday meelaha ay haystaan shabaabka iyo meelaha ay go-doomiyeen sidee ayay idinkuku suurageli doontaa in aad gaartaan oo aad gargaar ku geysaan
walaa hor dadka dadka soomaalida ah meel walbay joogaan waxaa ka mas-uula dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada in dadkaas adeegii u baahayiin la gaarsiiyo meelo qaarkood hay-ado tegi karaa jiro culamada waxbay gei karaan ganacsiya waxdii kara marka annaga waxaan aragtay aan aaminsannahay qof walba oo soomaali ah in dalka soomaaliya meeshii u tegi karo inuu inuu tago dhinaca koonfur galbeed hadday noqoto deegaanada shabaabka haystaan hadday jiraan wax gaarsiin kara ama hay-ada ha noqdaan ama culamo ha noqoto ama ganacsato ha noqoto annaga dhinacaan waxay haystaan fasax in dadkaas wixii gargaara la gaarsiin karo oo naftooda la badbaadiyo maadaama aan nahay dowladoodii marka taasna aragtiyan waxaan aaminsanahay in dal dalka soomaaliya qofkao soomaali ah meeshuu jooga lagu gaarsiiyo sida jid walba oo lagu gaarsiiy kara lagu gaarsiiyo waayo ugu dambeyntii maxaad kusoo gebagabeyn lahayd oo aad haysaa maadaama aad tahay wasiir xog ogaal u ah arrimaha abaaraha ee hadda taagan
wallahi marka hore waxaan rabaa inaan umahad celiyo dadka soomaalida ilaa hadda dadaalkooda ay muujinayaan hay-adaha internationalka beesha caalamka ayadoo adduunka dhibaato badan ka jira haddana weli dadkeena soomaaliya gacan siinayo waa umahad celinaa beesha caalamka ayagana dadaalkaas inoo garab taagan yihiin waxaan ka codsanaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan in arrinta abaaraha aanan lagu hadlaynin dad gaara aan lagu hadlaynin oo loo qaato mas-uuliyad wadareed qof walba oo soomaaliya taariikh ay ka qaadan kara oo ka qaato dadka qaraabadooda waalidiintooda qaraabadooda inay waxay usoo diri karaan usoo diraan dadka ku kalsooyay lacagta usoo marsiiyaan culummada in la bilaabo farraysin la bilaabo lacaga la aruuriyo dadka ay gaarsiiyaan dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyadana shaqada socoto in shaqo kale lagu daro oo lalabalaabo oo abaartan loo arko inay tahay arrin aada khatara oo nasoo nasoo wegaago insha allah kulligeen aan qabano shaqadii aan hayno shaqo ka badan mas-uuliyaddana qof walba meeshii u ka gaari karo ka qayb qaato ugu dambeynta ummadda soomaaliyeed arrinta abaaraha haloo istaago dadka walaalaheena oo dhibaatada abaarta haysato haloo gargaaro qof walbana jidku lacag ku gaarsiin kara dadkaas ha ku gaarsiiyo annagana waxaan ballan qaadinaa dowladda haddaana koonfur galbeed soomaaliya in dadka aan laga wada istaagin in la gaarsiiyo mucaawanada oo hay-ad walba ama shaksiga raba inuu gaarsiiyo loo madax banaynaayo wax farjina aan lagu samayn kuwa farjinlaya hadday noo soo sheegaan tallaabada ku habboon laga qaadayo oo aan xaqiijino dadka soomaalida in la gaarsiiyo gurmadka aana wax isbaarac loo dhigi karin insha allah aada umaadsantaha aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdinaasir cabdi caruush oo marti noogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaashii nagala qayb galay barnaamijka tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo